bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamadi wacla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo saddexiyo soddona saddex-iyo labaatanaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii labaad ee taariikh nololeedka saxaabiga weyn ee cabdullaahi bnu salaam uma markaa kadib in saraftu waan ka laabtay oo waan ka gadoomay ama waan ka noqday min cindi rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa ayaan ka laabtay ilaa beytii gurigaygii ayaana ku laabtay wa dacawtu waxaan ugu yeedhay sawjatii xaaskayga iyo waa ulaadii caruurtayda iyo wa ahlii ehelkayga hosoydin ilal islaami islaamka ayaan ugu yeedhay fa aslamuu way islaameen jamiican dhammaantood ayay islaameen wa aslamad waxaa islaamtay macahum ehelkayga iyadoo la jirta waxaa islaamtay camatii eedaday khaalida ahayd wa kaanad waxay ahayd sheykhatan kabiira waxay ahayd waayeel ayay ahayd uma markaa kadib innii anugu qultu waxaan ku idhi lahum qoyskayga waxaan ku idhi uktumuu qariya islaami islaamkayga inaan anigu islaamay iyo wa islaamakum idinku inaad islaamteen canilyahuudda yahuudda ka qariya oo haw sheegina xataa aadana lakum ilaa aan anigu idinka fasaxoon idinka ogeysiiyo oon idhaahdo waad muujisan kartaan islaamkaysi islaam inaad islaamteen fa qaaluu waxay yidhaahdeen qoyskayga nacam waa tahay uma markaa kadib rajactu waxaan kusoo laabtay ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay ayaan kusoo laabtay haddana sala allahu calayhi wasalam wa qultu waxaan ku idhi lahu rasuulka yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ina dhab ahaantii alyahuudda nimanka yahuudda layidhaah qowmu buhtaanin waa qolo hafaryo waa qolo wax hafarta waa qolo wax nabta waa layidhaha hafaryo iyo nabyaba waa layidhaha iyo wa baatilin qolo arrintoodoo dhan ay tahay wax baatilahoo wax kama jiraana oo baatilka waxaa la yidhaha waxa maaragtay xaqa aan ahayn wa innii aniguna uxibbu waxaan jeclahay an tadcuu inaad u yeedho ood wacdo wujuuhahum madaxdooda yuhuudda madaxdooda ilayka inaad adigu u yeedho wa an tasturanii inaad iqariso canhum anigana aad iga qariso oo meel adigu xasayso fii xujratin qol oo min xujuraatika qolalkaaga ka midana adigu xasaysa aniga uma markaa kadib tas'alahum aada weydo nimankii weydiiso nimanka yuhuudda madaxdooda ahaa can mansilatii darajada aan ku leeyahay agtooda cindahum agtooda bal meesha aan ka joogay iyo darajada aan ku leeyahay inaad weydiiso qabla an yaclamuu intaysan ogaanin biislaami islaamkayga intaysan ogaanin intaynan ogaanin inaan islaamay bal darajada aan agtooda ka joogo weydii uma markaa kadib tadcuuhum waxaad ugu yeedhaysaa ilal islaami islaamka ugu yeedh maxaan saa u leeyahay buu yihi fa innahum iyagu in calimuu hadday ogaadaan annanii anigu aslamtu inaan islaamay hadday ogaadaan caabuunii way ceebeynayaan ceebe ayay ii raadinayaan wa ramownii waxay igu ganayaan bikulli naaqishatin wax liito oo dhan wax kasta oo ceeb ah wax kasta oo dhaleeco ah ee igu dhaleecaynayaan oo igu ganayaan wa bahatuunii wayna igu been abuuranayaan fa adkhalanii wuxuu igeliyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fii bacdi xujuraatihi qolalkiisa mid ka mid a ayuu igeliyey uma dacaahum yuhuuddii madaxdeedii yuu ilayhi rasuulku u yeedhay dacaa wuu u yeedhay rasuulullaahi rasuulka ilaahay hum yuhuudda madaxdooda yuu ilayhi inay u yimaadiin ayuu ugu yeedhay wa akhada rasuulku wuxuu bilaabay yaxuduhum inuu ku tirtirsiyo inuu ku booriyo inuu ku dhiirigeliyo calal islaami inay islaamaan oo wa yuxabibu u jeclaysiiyo ilayhim iyaga al iimaana iimaanka u jeclaysiiyo oo wayudakirhum uu xasuusiyo bimaa wixii carafuuhu ay ay yaqaaneen waxay yaqaanaan yuu xusuusiyey rasuulku sala allahu caleyhi wasalam oo wayudakirhum uu xusuusiyo bimaa wixii carafuuhu ay horey iyaguba u ogaayeenoo ay ku yiqiineen fii kutubihim kutubtoodii oo min amrihi rasuulka arrintiisa ah xal wixii ku qornaa ayuu u sheegay fa jacaluu waxay bilaabeen yujaadiluunahu inay la murmaan rasuulka bilbaatili xaqdarro ay kula murmaan waxaan xaq ahayn oo been ah wa yumaaruunahu inay la murmaan fil xaqi xaqi inay kula murmaan oo xaqii uu sheegayay ay baatil waxaan xaq ahayn oo gar ahayn ay ka horgeeyaan wa ana asmacu aniga oo maqlaya waxay sheegayaan falamaa markii ya-isa uu ka quustay rasuulku sala allahu calayhi wasalam min iimaanihim kuwan yuhuudihi inay rumeeyaan oo islaamka soo galaan markii uu ka quustay oo arkay inaynan nimankani iimaanu jeedin qaala wuxuu ku yidhi rasuulka lahum nimankii maa muxuu yahay mansilatu lxuseyn ibnu salaam ninka la yidhaha alxuseyn ilan xuseyn bay iyagu u yaqaaneen weli magacoodii hore kaasay u yaqaaneen cabdulaahi iyo ma aqoonsanee muxuu yahay darajada uu idinka joogo alxuseyn ibnu salaam fiikum dhexdiina bal taa ii sheega fa qaalu waxay dhaheen ol sayidunaa waaba sayidka iyaga dhan bay dhaheen kow annaga intayada nool isaga ayaa sayid noo ah ninka noogu sayidka waxaa la yidhaha waa ruux madaxda ee sharaftana leh ruux madaxun oon sharaf lahayn sayid lama yidhaah kuwa budhcada ee dadka xoogga ku haysta ee intay dadka afgambiyiya ku qabsadaan dadka laayo ee dadka gumaadaya madax way yihiin laakiin saada ma ah sayid waa ruux madaxa oo sharaf leh huwa waxay dhaheen sayidunaa waa sayidkayagii madaxda noo ah kow waxaa kaluu yahay wabnu sayidina waxaa kaloo dhalay nin madax noo ahaan jiray oo sharaf badnaa waxaa kaloo yahay waxabrana waa ninka noogu cilmiga badan bay dhah kulligay ninka noogu cilmi badan weye wa caalimuna ninka noogu caalimsan weye wabnu xabrina ninka noogu cilmi badanee cilmigiisu u baxar yahay yaana dhalay iyo wa caalimina iyo caalimkayagii intaa markay dhaheen fa qaala rasuulku wuxuu yihi afara-aytum bal ka warraba marka in aslama ninka saas idinku cilmiga badan hadduu islaamo afa tuslimuuna ma islaamaysaan idinkuna waa logic ama mantiq aada iyo aada u toosan wey ninkii aada ammaanaysa inaad leedahay wuu noogu cilmi badan yahay hadduu islaamay ma islaamaysaan hade ilan xujo kale ma haysataan qaaluu waxay dhaheen xaasha lilaahi allah ka badbaadiya warka aad sheegayso ilaahay ka badbaadiyo taas maba dhici kartee maa kaana muusan ahaanin liyuslima kii adiga ku raacayo islaamayo diintan islaamka aad sheegaysa gelaya ma usan ahaanin acaadahu allaahu allah ka badbaadiyo min an yuslima inuu islaamo allah ka badbaadiyo intaa markay dhaheen fa kharajtu ilayhim waan u soo baxay wa qultu waxaan ku idhi yaa macshar alyahuudi waryahuudey ittaqu llaha alla ka cabsada waqbaluu war aqbala oo yeela maa wixii jaa-akum idinla yimid bihi isagaba muxamedun nabi maxamed wuxuu idinla yimid oo islaamka iyo qur-aankana warqaata waad ogtihiin fa wallaahi baan ku dhaartee innakum idinku dhab ahaantii la taclamuuna waxaad ogtihiin ood ka baxantihiin ood hubtaan innahu inuu isagu rasuulku la rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay wa tajiduunahu rasuulka waxaad ka helaysaanood maktuuban isaga oo ku qoran cindakum agtiina fi towraati kitaabka towraad layidhaah biismihi magiciisa isagoo ugu qoranoo maxamed ama axmed ah iyo wasifatihi iyo tilmaamihiisa oo dhan meeshuu uu kasoo baxayo meeshuu u dhashay siduu u egyahay wuxuu dhan baa ku yaal wa innii aniguna wuu idhi haddaan ahay ninka idinku cilmi badan iyo qoyska idinku cilmi badan haddii aan ka mid ahay ashhadu waxaan qirayaa annahu isagu rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay wa uuminu bihi waanan aaminsanahay oo waan rumaysnahay wa usadiquhu warkiisana waan rumaynayaa oo inuu run yahay ayaan sheegaynaa waan rumaysanayaa wa acrifu waanan aqaanaa fa qaaluu isla kolkiiba waxay dheen kadabta beenaal aad tahay wallaahi baan ku dhaaranay innaka adigu la sharunaa qofka noogu sharta iyo xumaanta badan baa tahay kow adugu wabnu sharinaa kii noogu sharta badnaa ee noogu xumaana wiilkiisi baa tahay oo ku dhalay wa jaahilunaa ka noogu jaahilsan baa tahay wabnu jaahilinaa ka noogu jaahilsan baana ku dhalay ood wiilkiisa tahay walam yatrukuu ma aysan ka tegin cayban wax laysku ceebeeyo wax ceebba ah oo dhaleeco ah ilaa caabuuni bihi way igu ceebeeyeen waxbaa laysku caayi karo oo laysku ceebeyn karo oo adduunka jira aynu igu ceebeynin ma jirin basey u kala hadleenday fa qultu waxaan ku idhi lirasuulilaahi rasuulka ilaahay waxaan ku idhi sala allahu caleyhi wasalam alam aqul laka miyaanan ku dhihin ina alyahuuda dhaab ahaanta yuhuuddu qowmu buhtaanin waa qoom waa qolo been abuurba ka samaysanba iyo wa baatilin iyo xaqdarro iyo gardarro wa innahum iyagu ahlu qadrin waa dad dhagar iyo khayaano iyo ballanka bax iyo wa fujuurin iyo fujuur iyo dembi iyo faasiqnimo dad uun ka shaqeeya weeye halkaas ayay yuhuudiya isagu ku kala tageen isagu islaamkiisii ayuu iska aaday xaggaas ayuu u jeestay aqbala wuxuu u jeestay cabdulaahi bnu salaam calal islaami islaamka xaggiisa ayuu u jeestay iqbaala daami'i sidii qof ooman ama haraadsanay uu u aado alladii kaasoo shaaqahu uu hilowgeliyey almawridu biyaha macaan biyo macaan qof aada u haraadsan oo biyo macaan u hiloobay oo kale yuu islaamka u jeestay siduu qofkaas aada u haraadsan oo biyo macaan helay siduu biyaha uun ugu jeedsanayo uusan miyir kaleba u lahayn saas wey mogtahay qof haraadsan oo biyo macaan helay miyir kale male ilaa uu biyahaas ka dhargo marka isaguna sidaa oo kale ayuu islaamka unugu jeestay aqbala wuu u jeestay cabdulaahi bnu salaam cala alislaami islaamka ayuunbuu qaabila u jeestay iqbaala daami'i qof aada u ooman ama u haraadsanay sidii uu u aado uun uu u qaabilo oo umaankiisa iyo maskaxdiisu ayna meel kale u aadin alladii kaasoo shaaqahu uu hilowgeliyey almawridu biyaha macaan sidaas oo kale wa uulica waxaa la jeclaysiiyey uu caashaqay bilqur'aani qur-aanka fa kaana wuxuu ahaa lisaanuhu carabkiisu laa yafta-u kii aan ka go-in radban mid ku qoyan inuu yahay biaayaatihi qur-aanka aayaadkiisii albayinaati ee cadcadaa ayuu markasta aqrinayay wa tacallaqa haddana wuxuu ku dhegay uun binnabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam xataa intii hadaa uu ka noqday ay asbaxa uu ka noqday weeye alzama lahu mid ugala socod badan ama uga dhow min dilliha hooskiisa yacni qof iyo qof ama shay iyo hooskiisu may kala hadhayaan qof iyo hooskiisu ma kala hadhaan marka hooska iyo iyo yani ka daran saasoo kale ayuu rasuulka ula socday meel alla meeshuu rasuulku aado wuu la joogaa uun salaad hadduu tukanayo hadduu jihaad aadayo hadduu meel aadayo wuu la socdaa saas wey xataa intii qadaa uu ka noqday ka noqday alzama lahu mid kala jiritaan badan wey kala jira ama joogitaan badan min dillihi hooskiisi siduu qofka hooskiisa uun ula joogousan uga hadhaynin sidaasoo kale ayuu noqday wa nadara wuxuu wuxuu ku dhaartay wey uu ku nadray nafsahu naftiisa lilcamali inuu u shaqaysto liljannati jannada inuu u shaqaysto allatii jannadaas xataa intii ayuu u shaqaystay jannada basharahu uga ugaga bishaareeya bihaa jannada rasuulullaahi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi uu ugu bishaareeyey bishaaratan bishaareyn war war fiican oo lagu sheegay ayaa bishaare layidhaha inaguna bishaaraan nidhahaa gabdhahan ula baxnaa bishaaro bilkheer baan idhaahnaa fasiraad kale inagama rabta intay inkastoo kelmadu tahay ama odhaadu tahay carabi laakiin haddana soomaali bay noqotay bishaaradaasoo daacad faaftay bayna asaxaabati alkiraami asxaabtii sharafta badnayd dhexdooda ku faaftay wa shaacad faaftay waa isla mida shaaca iyo daaca waa isku mid wa kaana waxaa ah li haadihi lbishaarati bishaaradan waxaa u sugnaa qisatun sheeko sheekadaasoo rawaaha uu ka sheekeeyey qays ibnu cubaada saxaabiga la yidhaha qays ibnu cubaada iyo wakayruhu iyo asxaab kale ayaa ka sheekeeyey qaala wuxuu yidhi araawi ninkii sheekadan wareeyey wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya fii xalqatin ee xalqad xalqadan baan idhaahnaa meel goob aan iska nidhaahno haddaan doono fii xalqatin goob oo min xalaqaati alcilmi goobaha cilmiga ah ayaan fadhiyey buu yihi oo fii masjidi rasuulillaahi rasuulka ilaahay masjidkiisii ah sala allahu caley wasalam fi lmadiinati magaalada madiina wa kaana waxaa ahaa buu ihi fi lxalqati goobtaas waxaa ku sugnaa oo fadhiyey shaykhun nin oday ah da-a kaasoo ta'nasu ay weheshato bihi isaga an nafsu nafta ay weheshato oo markaad saa u aragtaba ay naftaadu weheshanayso khayrka iyo wanaagga iyo kaalacabsiga iyo taqwada iyo salaaxa iyo wanaagga ka muuqda oo wayastar wuxuu uu ku nasto bihi isaga alqalbu qalbiguna uu ku nasto oo qalbigu ku farxo fa jacala wuxuu bilaabay ninkii odayga ahaa yuxaditu nnaasa dadka inuu u sheekeeyo xadiidan sheeko xulwan oo macaan muahiran oo qofka saameeyo uu ku saamoobayo falamaa markii qaama uu kacay ninkii qaama alqowmu dadkii waxay dhaheen qaala alqowmu dadkii waxay dhaheen man ruuxii ama qofkii sarahu jecel oo uu farax gelinayo an yandura inuu eego ilaa rajulin nin oo min ahli ljannati dadka ahlu jannada ah falyandur ha eego ilaa haadaa kan fa qultu waxaan idhi buu yidhi markaas man waa kuma haadaa ninkan aad saas leedihin waa kuma fa qaalu waxaan cabdullaahi ibnu salaam weeye fa qultu waxaan idhi fii nafsii naftayda waxaan ku idhi wallaahi baan ku dhaartee la attabicannahu waan raacay ninka waan ka dabategi waan dabageli fa tabictuhu waan raacay fanalaqa ninkii wuu baxay xataa intii kaana kaada uu ka sigay an yakhruja min almadiinati inuu magaalada madiinaba ka baxo wuu socday wuu socday wuu socday ilaan magaalada madiina daafteeda ayuu degan yahay aniguna intii ayaan daba socday uma markaa kadib dakhala wuxuu galay mansilahu gurigiisa ayuu galay fasta'dantu calayhi idan ayaan weydiistay iyo fasax albaabka aan ku garacay ma soo geli karaa baan idhi fa adina lii wuu ii oggolaaday oo wuu ii fasaxay fa qaala wuxuu igu yidhi maa muxuu xaajatuka dantaadu ay tahay yabna akhi danta adiga leedahay eed iisoo dabagashay eed meesa maxay tahay ii sheeg fa qultu waxaan idhi samictu waxaan maqlay alqowma nimankii dadkii xalaqada fadhiyay ama goobta fadhiday oo yaquuluuna odhanaya canka adiga iyagoo kaa hadlaya lamaa markii kharajta min almasjidi masjidka aad ka soo baxday iyagoo dhahaya ayaan maqlay man qofkii sarahu uu farax gelinayo oo ku farxaya an yandura inuu eego ama u arka ilaa rajuli nin oo min ahli ljannati ka mid a falyandur ha eego ilaa haadaa kan fa madaytu waxaan soo raacay fii atharika raadkaagii ayaan soo qaaday liaqifa si aan u ogaado calaa khabarika warkaagan warkaan waxa aad jannada ku gashay iyo marka lagugu bishaareeyey iyo sheekada ku saabsan inaad ii sheegto oon arrintaa ogaado ayaan kuu soo raacay iyo waliaclama inaan ogaado kayfa sidii carafa annaasu dadku ay ku ogaadeen annaka adigu min ahli ljannati ahluljannada inaad tahay fa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu salaam allaahu allah horta aclamu ogaansho badan biahli ljannati dadka jannada gelaya allah iyo ogaansho badan oo hadda waxaan anagu ognahay male yaa bunayow inankaygayow fa qultu waxaan idhi nacam haa walaakin hase atee laabudda ani meeshan ka laaban maayo wey waxaa lagama maarmaana waxaan aniga meeshan u taagnahay limaa qaalu may waxay dhaheen laabudda waxaa qasab ah oo lagama maarmaan ah oo biyo kama dhibcaan ah limaa qaaluuhu waxay dadkaas yidhaahdeen min sababin wax sababuhin inay jirto dadku iskama aynan dhibanine iskama aynan odhaninune waxa ay dhaheen sabab keentay unbaa jirta ee ii sheeg sababta fa qaala wuxuu ihi sa uxadituka hadda ayaan kuu sheegayaa can sababihi hadalka ay dadkaasi leeyihiin sababtii uu ku yimid hadda ayaan kuu sheegayaa faqultu waxaan idhi haatikeen marka wajazaaka allaahu khayran ilaahayna wanaag iyo khayr ha kugu abaalmariye ama ha kuga abaalgude fa qaala wuxuu yidhi bayna waqti ana anigu naa'imun aan hurdo daata leylatin habeen habeenada ka mida calaa cahdi rasuulillaahi rasuulkii ilaahay xilligii uu noolaa ataanii waxaa ii yimid rajulu nin baa ii yimid faqaala wuxuu igu yidhi lii ninkii faqaala wuxuu igu yidhi ninkii lii aniga qum kac hurdadan ka kacad hurdo fa qumtu waan kacay fa akhada biyadii gacanta ayuu iqabtay gacantuu dhab i siiyey fa idaa isla kolkii aan uu ninka gacanta iqabtayba anaa anigu biariiqin waddo unbaan arkay waddo ayaan arkay waddaan qaaday maaha biariiqin waddo unbaan arkay waddadaasoo can shimaali dhinacayga bidix maraysa dhinacayga midix ayay maraysaa fa hamamtu waxaan damcay an asluka inaan qaado fiiha waddadaas fa qaala lii wuxuu igu yidhi ninkii dachaa iska dhaaf wadadan wadadan dachaa iska dhaaf fa innahaa waddadani laysat laka adiga koomay sugnaanin dadka wadadan qaadaya aduu ka mid ma tihide ha isku qaadin wadadan iska dhaaf fa nadartu haddana waxaan eegay dhinacii kale fa idaa isla kolkiiba anaa anigu biariiqin waddo ayaan arkay waddadaasoo waadixatin oo cad oo weyn yacni oo can yamiini dhinacayga midig ku taalla fa qaala lii wuxuu igu yidhi islughaa tan qaad marka tan dhinaca midig kaaga taalla tan qaad fa salagtuha waddadii ayaan qaaday xataa ataytu ilaa aan ka imaado rawdatan beer beertaasoo hannaa'a dhir badan hannaa'a waxaa laga wadaa aad bay u dhir badan tahay dhirta waxaa waxaa saaran shimbiro shimbirahaas ayaa heesaya saas weeye rawdatan beer hannaa'a oo dhir badan waasicat al arjaa'i oo aad iyo aadna u weyn oo u ballaadhan kathiirat alkhudrati oo aadna u cagaaran raa'icat annudra iftiinkeeda iyo nuurkeeduna uu bilic badan yahay wa fii wasatihaa beerta barhtankeedana waxaa ku sugan camuudun tiir ayaa ku sugan tiir dheer oo min xadiidin bir ah ayaa ku sugan asluhu salkiisu birtaas salkiisu fil ardi dhulka ayuu ayuu ku sugan yahay wa nihaayatuhu meeshuu ku dhammaanayana fi samaa'i cirka ayuu jiraa wa fii aclaahu meesha ugu sarraysay ee dhaladiisana xalqatun mareeg ayaa ku sugan oo min dahabin dahab ah waxsaa u wareegsan oo dahab ayaa ku sugan fa qaala ninkii intii wuu ila socday wuxuu fa qaala wuxuu yidhi ninkii lii aniga irqa kor calayhi tiirkan fuul fa qultu waxaan idhi laa astatiicu ma awoodo anigoo sidii le fa jaa-nii waxaa ii yimid wasiifun nin adeega ah oo khaadim ah ayaa ii yimid fa rafacanii kor ayuu ii qaaday wuu i badhitaaray faraqaytu waan koray xataa sirtu ilaa aan ka tago oon ka noqdo fii acla alcamuudi tiirka dhaladiisa ama meesha ugu sarraysa ayaan gaadhay wa akhadtu waxaan qabsaday bilxalqati ee mareegtii soo laalaaday yaan biyadaya kiltayhimaa labadayda gacmoodba ayaan ku qabsaday dhab aan ku siiyey oo halkaas ayaan ku fadhiistay wa baqiitu waxaan ku sugnaa oon baaqi ku noqday mutacalliqan mid ku dhegan inaan ahay bihaa xalqadii ama mareegtii xataa asbaxtu ilaa uu waagu iiga baryo ayaan ku dheganaa falamaa markii kaana uu ahaaday alkhadaata subaxdii oon rasuulka subaxdii la tukaday ataytu rasuulallaahi rasuulka ilaahay ayaanoo imid sala allahu calayhi wasalam wa qasastu calayhi waxaan rasuulka uga sheekeeyey ru'yaaya ru'yadii aan arkay ayaan uga sheekeeyey fa qaala rasuulku wuxuu yidhi ama dariiqu waddadii allatii waddadaasoo ra-ayta aad aragtay can shamaalika dhinacaaga bidix aad ku aragtay fa hiya iyadu dariiqu asxaabi shimaali reer bidix dadka reer bidix la yidhaahdo waddadoodii weeye oo min ahli naari naarta dadkeeda ah dadka naarta galaya yaa waddada bidixda mara asxaabu shimaal baan ilaa wadada ad arkaysay waa dadkaasaa iskale wa ama adariiqu wadadii allatii wadadaasoo ra-aytaha aad aragtay can yamiinika dhinaca- dhinacaaga midig aad ku aragtay fa hiya iyadu dariiqu asxaabi alyamiini dadka reer midiga ah wadadoodii weeye oo min ahli ljannati jannada dad- dadkeeda ah. marka waxaad soo qaaday wadadii ahlu jannada ee asxaabu alyamiin wa ama arawda beertii allatii beertaasoo shaaqadka ay maxaanku idhaa kuhilow gelisay kuhilow gelisay shaaqadka kuhilow gelisay bikhudratihaa cagaarkeeda iyo wa nudratihaa iyo nuurkeeda fa hiya alislaamu islaamka weye islaamka weye wa ama alcamuudu tiirka alladii tiirkii oo fii wasatihaa beerta oo islaamka ah dhexdeeda ku sugnaa fa huwa camuudu diini diinta tiirkeedii weeye waana salaada wa ama alxalqa mareegta aad qabsatay fa hiya iyadu alcurwatu alwuthqa waa mareegta sugan een go-in oo islaamka ah iyaduna oo shahaadateynka ah walan tasaala ka bedel iska bedeli maysad mustamsikan bihaa mid ku dhegan inaad tahay xataa tamuuta ilaa aad ka dhimato ayaad haysanaysaa islaamka ayaad haysanaysaa oo islaamnimada ayaad ku dhiman ruuxii islaam ku dhintaana jannada ayuu geli marka jannada loogu bishaareeyey cabdulaahi bnu salaamna waa sidaas waxaa kaloo iyadana xusid mudan xusid mudan intaasoo aayaad ah ayaa waxay ku soo degeen cabdulaahi bnu salaam iyo najaashi iyo dadkii la midka ahaa ee markii horena diimihii hore haystay ee xaq ahaa oo ama towreedda ama ama ama maxaanku idhahda nasraanyada haystay dadkii ama yuhuudda ahaa ama nasaarada ahaa ee kadibna soo islaamay oo labadaas saxaabi ay ugu waaweyn yihiin najaashi iyo cabdulaahi bnu salaam iyo wixii la mid a qur-aan badan baa ku soo degay oo ammaanaya oo ulaaika yujzawna yu-towna ajrahum maratayn ajrigooda laba goor baa la siinayaa kii hore ay alle ku cibaadi- ku cibaadaysan jireenna waa loo aqbalayaa islaamnimadana waa loo aqbalayaa ee taariikhunoleedkii saxaabigaas weyne cabdulaahi bnu salaamna intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته